taliska ciidamada booliiska degmada kismaayo ayaa bilaabay howlgal ka dhan ah xirashada indhashareerka amaba niqaabka oo horey looga mamnuucay haweenka kismaayo ku nool howlgalka ayaa waxaa laga bilaabay xaafadaha iyo suuqyada magaalada kismaayo bulshada ku nool magaalada kismaayo ayaana bogaadiyey howlgalka lagu mamnuucayo amaba loogu joojinayo isticmaalka niqaabka amaba indhashareerka waxa ayna bulshada tilmaameen in go-aanada maamulka magaalada kismaayo uu soo saaro ee sugidda amniga ay tahay midda ugu muhiimsan ahna in la hoggaansamo mursal axmed geele taliyaha ciidanka booliiska magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey howlgalka booliiska ay ku sameynayeen howlgalka booliiska ay ka sameeyeen magaaladaasi waxaan afartii maalmood ee lasoo dhaafay ka wadnay howlgal magaalada kismaayo gudaheeda howlgalkaasoo ah baacsiga iyo la dagaalanka indharshareerka iyo afduubka iyo wixii la halmaala arrintaasoo magaalada kismaayo horey mamnuuc oga ahayd aynan dhaqan lagu aqoonina aan ahayn ayna mamnuucday dowladda jubbaland wixii hadda ka horreeyey haddana aynan jirin cid fasaxday iyo meel lagu fasaxay iyo amar dowladeed iyo amar amni meel aynan ka timaaday oo barnaamijkaas lagu amray uuna jirin ayaa waxay dumarkii reer kismaayo ay caadaysteen waayadan dambe inay soo xidhaan indhashareerkii magaalada mamnuuca ka ahaa ee loo mamnuucay xagga amni awgeed kaasoo aan aaminsannaha inuu amniga ku yahay lid ciidanka booliska dowlad gobolka jubbaland gaar ahaan ciidanka gobolka jubbada hoose ee magaalada kismaayo waxay ka howlgelayeen maalmahan ay ku mashquulsanayeen hawshaas afar maalmood lasoo dhaafay maalintii afraad ayuu howlgal kaa socdaa mas-uuliyiinta iyo inta badan saraakiishana ay ka howlgelayeen iyo ciidanka intuba waxaan soo qabanay indhashareerkaa faraha badan inaad u jeedaan oo dhowr boqol waxba gaarayo oo dumarka reer kismaayo ku dhex wateen magaalada waxaan digniin ka bixinaynaa barnaamijkaas qofkii lagu qabto maanta wixii ka dambeeya inuu mutaysan doono sharci adag ganaax xadhig intuba inuu ganaax lacageed iyo xadhig intuba inuu mutaysan doono horgeyn sharcina ay imaan doonto waxaan uga digaynaa dumarka reer kismaayo inay ka waantoobaan barnaamijkaas iyo indhashareerka qaadashadiisa kaasoo horey loo mamnuucay amnigana ku alib kastoo amniga lid ku ah qofkii caadaystana amniga qof ka hor imaada waa qof lid ku ah amniga waddanka magaaladan waa amni barwaaqaa ka jirta nabadgelyaa ka jirta horumar amni baa ka jira waxaa ka jira mashruucyo laamiye iyo waddooyin lawadaa ka jira intaasoo dhan waxay ku imaadeen amni waddooyinkan quruxda badan reer kismaayo loo sameeyey qaarna la hagaajiyey qaarna hadda ay ku socoto mashruucyada la faraha badan iyo waxa ka jira waxay ku yimaadaan amni amniga haddii la xajin waayo fadqalaalo dhinacya laga furo indhashareero lasoo qaato dumar laisku soo kisiyo wax badan la halleeyo ma suuragelayso mana yeelayno amnigana wixii haleynaya raalli kama nihin waxaan uga digaynaa dumarka reer kismaayo in badanaa looga sheegay miidiyaha way in badan baa looga sheegay way og yihiin inaan la ogolayn lana ogolaan doonin ciddii ka amar diidda amniga iyo shaqada amnigu u wado tallaabo sharciga laga qaadi doonaa ha ogaado berrinayuna dhihin dan baa layga leeyahay waa ka mamnuuc magaalada indhashareer loomana ogolo loomana fasxin mana loo fasixi doono qofkii intaa aan ku qanacsanayn waxaa waaye tillaabo rasmi ayaa laga qaadi doonaa oo sharciga waafaqsan waxaan uga mahad celinaynaa bulshada reer kismaayo sida ay ula shaqeeyaan amniga ee wanaagsan isku duubnida soomaaliya o dhanna dhibahaya kaasaan annagana qayb ka nahay marka waxaan rabnaa in loola shaqeeyo laamaha amniga si bulshadu ay ugu noolaato nabadgeliyo go-aanada ka soo baxay maamulka magaalada kismaayo ee lagu joojinayo xirashada indhaxirka dumarka ayaa lagu wadaa in halkaasi uu ka dhaqan galo